يقول المؤلف رحمه الله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات darsigeenii hore kelimadii ku jirtay ee ahayd taqadasa can kulli suu-in wa xayn xaynku halaag wey sida shuraaxda qaarkood ay qoreen darsigeenna caawana maantana waa ku imaan doona haddii alle wa fii ducaai alaxyaa'i kuwa nool ducadooda iyo wa sadaqaatihim sadaqooyinkooda dhexdooda ayay manfacatun manfaca ahaatay lil amwaati kuwii dhintay bay manfaca ugu jirtay wallaahu allana tacaala kora yastajiibu wuxuu ajiibaa oo u aqbalaa addacawaati baryooyinka wayaqdii wuxuuna gudaa alxaajaati danahana wuu gudaa baahidana alla subxana wa tacala addoommadiisa waa u gudaa wa fii ducaai alaxyaa'i wasadaqaati manfacatu lilamwaat sheekhu wuxuu ka wadaa in dadkii geeriyooday ee dhintay ay dadka nool waxyaalo badan kaga intifaacayaan oo dadka nool acmaashiisa ay wax ka helayaan oo ajri ka helayaan qaybo ka mid ah marka dadka dhintay laba arrimoodba inay kaga intifaacayaan dadka nool waa maxalu ijmaac yacni maxalu itifaaq bayna ahlisunna waljamaca weye wax khilaafka kuma jiro midda koowaad waxa weeye yacni markuu ruuxu geeriyooda kadib midda koowaad waxa weeyaan waxay ku intifaacayaan ducada baryada ilaahi subxaana wa tacaala loo weydiiyo ee macnaha waxa weeyaan rabbi subxaana wa tacaala loo baryo inuu macnaha waxa weeye yacni ajir mucayana ama camal mucayana ama sabaab mucayana inuu alla gaadhsiiyo subxana wa tacala talabaadna waxa weeye shayguu ruuxu u sabab noqday intuusan macnaha waxa weeye uusan adduunyada ka tegin yacni sababkiisii buu la yimid markaasuu ka tegey gadaal dambe wax alla wixii ka dhashaa ajrigeeda isagaa iskale sadaqada iyo soomka iyo waxa weeyaan xajka acmaasha iyada ah cinda jumhuur ahlilcilmi way gaadhaysaa iyadan axaadiis baana kusoo arortay cinda jumhuur ahlilcilmi way gaadhaysaa axaadiis baana nabiga ka sugan salawatullahi wasalaamu calayhi kulligeed kaga sugan baryada oo kaleeto qur-aanka ku tusaya rabbana اkfir lana wlإkhwanina اladina sabaquuna bاliimani wala tajcal fi quluubina gila liladina aamanuu rabbana ila akhir اlaayaat sidoo kaleeto axaadiista nebiguna sal اla alay waslam waa ku sugan tahay waana ijmaac oo culimada islamka waxay isla ogol yihiin ruux markuu geeriyoodo dhinto kadib salaatu ljanaaza in ducooyin fara badan lagu akriyo ahlulqubuurka inta loo tago iyadana axaadiis fara badan baa kusoo arortay in macnaha waxa weeyaan loo duceeyo marka ducadu inay gaadhayso waa maxalu ijmaac wuxuu isagu u sabab noqdayna inay iyadana gaadhayso iyadana maxalu ijmaac wuxuu u sabab noqday inay gaadhayso ayadana yani waxaa kutusaysa yani min kasbihi bay ka mid tahay camalkiisii bay ka mid tahay laa maa kasabat wa calayha maktasabat waxay shaqaysatay iyadana wixii macnaa waxa way la timaadana dusheeda ayay ahaatay barbilaahi subxana wa tacala sidoo kaleeto waxaa soo arortay axaadiis nebiga kuso arortay sal lla alay wasalam inuu gaadhayso yani soonku inuu gaadhay waa kii nebigu sal dhihi jiray man maata wa calayhi sawmun saama canhu waliyuhu ninkii dhinta isagoo soom lagu leeyahay weligiisiiyo qaraabadiisaa ka soomaysa waxaa iyaduna la mid a xajka nebigu sal lla alay waslam waa tii gabadha weydiisay hooyadii way dhimatay iyadoo xaji nadartay mana aysan la imaanin ee ma ka xajiyaa nebigu ka xaji buu yihi salawatullahi wasalaamu calayh sadaqada sidoo kaleeto ilaa dhowr saxaabi bay ka sugan tahay nebi alla hooyadii way dhimatay yacni si kadaa bay ku dhimatay haddii ay macnaha hadli lahaydna waxaan u malaynaya inay sadaqaysan lahayd ee waxma ka sadaqeeya ka sadaqey buu nebigu yihi salawatullahi wasalaamu calayh ujeeda marka yani kulli dalika nusuus baa kusoo arortay xadiisa nebiga sal alla alay waslam bacdu ahlilcilmi baa waxay u kala saarayaan acmaasha waxay u kala bixinayaan laba qaybood acmaal adduunyada laysu qaban karo oo laysaga naa'ib noqon karo iyo acmaal aan laysaga naa'ib noqon karin acmaasha laysaga naa'ib noqon karo sida sadaqada oo kaleeto xajka oo kaleeto yacni waxa weye kuwa iyaga ah way bannaynayaan way gaadhaysaabay leeyihin dadkii dhintay ama acmaasha aan laysaga naaib noqon karaynin sida soomka iyo salaada iyo islaamnimada iyo kuwa aan laysaga naaib noqon karaynin ayaguma ay gaadhayaan bay leeyihin tafsiil noocaasna waa jira laakiin waa tafsiil daciifa weye waxaa haboon in la yidhahdo macnaha in alla intii nusuusta kusoo aroortay iyo acmaasha khayrka way gaadhaysaa dadka amwaadda ah ee dhintay maal su-aashu waxay tahay marka qur-aanku ma gaadhaya horta intaan soo sheegnay qaar waa ijmaac qaarna khilaaf daciifa ku jira axaadiista iyo aayaadkuna waa kutusaya qur-aanku ma gaadhaya marka su-aashaasaa taalla culimada qaybo badan oo ka mida waxay qabaan inuu gaadhayo culimada salafka qaybo badan oo ka mida waxay qabaan inuu qur-aanku gaadhayo dadka amwaadda ah mutaahiriinta ragga rajaxayna waxaa ka mid masalada iyada ah sheikhulislaam ibnu taymiya iyo ibn abilcabd ibn abilciiskan iyo kulligood waxay rajaxayaan in macnaha waxa weeyaan uu qur-aanku dadka amwaadda gaadhayo haddii loo akriyo laakiin waa inaan ujro lagu qaadanin ujro in lagu qaato iyo suuradaa iyadii suuro bannaan maaha haddii macnaha dadku ruuxu qur-aan u akriyo amwaaddii ma gaadhaysaa mise ma gaadhayso inay gaadhayso ayay bacdu ahlilcilmi rajaxayaan qaarna waxay leeyihin maya waxayna ku diidayaan qaarka diidaya kama sugnay leeyihiin saxaabadii ridwanullahi calayhim iyo cahdigii salafka lama soo aroorin ibn abilciis oo kale wuxuu kaga jawaabaya kuwan soo arooray laftoodu su-aal ahaan bay ku yimaadeenoo nebiga lagu weydiiyey ee iyadana haddii la weydiin lahaa nebigu inuu ogolaan lahaa baa laga yaaba saasuu leeyahy lama weydiinin buu leeyahy ee maaha nebigu sal lla alay slam inuu qaacido caama ku bixiyey oo uu yidhi macnaha waxa weeyaan inta xaggiisa ay kasoo fusho marka hore isagoo ku bilaabay markaasaa la odhan lahaa mu uusan ku darin laakiin wixii su-aala lagu soo weydiiyey intii la weydiiye unbuu ka jawaabaya nebigu salawatullah waslamu caleyh saasoo kale u odhanaya maana marka ilahi baa garanaya subxana wa tacala sida sawaabka ah laakiin min baabi alixtiyaad maadaama masaladu ay udhaxayso waa bidca iyo bidca ma ah ruuxu inuu iska daayaa fiican ila wax badan oo lagaga kaaftoomi karaa jira acmaal badan oo sugan oo lagaga kaaftoomi karaa jira marka inuu iskaga gaabsadaa fiican culimada mucaasiriinta ee salafka iyagu waxay qabaan yani intooda badan waxay qabaan inay macnaha waxa weeyaa shay sugan aysan ahayn oo bidca ay tahay saasay qabaan wa fii ducaai alaxyaai kuwa nool ducadooda iyo baryadooda wa sadaqaatihim iyo sadaqadooda dhexdooda ayay manfacatun manfaco ahaatay lil amwaati dadkii dhintay ayaa manfaca ugu jirtaa yacni waa ku intifaacaya qolyaha diidanee odhanaya qolya waxaa jira odhanaya aslanba dadkii geeriyooday ee dhintay ee adduunyada ka tegi wax camal ma gaadhay maxaa daliilu ah wa an laysa lilinsaani illaa maa saca wa an laysa lilinsaani illaa maa saca aayadda dhowr jawaabod baa laga bixiya jawaab hal jawaab baan sheegayna jawaabteeda waxaa kami jawaabaha laga bixiyo ilaahi subxaana wa tacala wuxu uhi waan laysa lilinsaani ilaa maa saca insaankuma uu lahaa oo mulki ahaan uma laha mulki iyo mut iyo mudasho toona uma uu lahaa ilaa wuxuu shaqaystay mooyaane marka ayaddu waxaa anfinaysa waa mulki ahaan iyo lahaansho wey iyo mutaysi laakiin ma ay diideyso waxaadan lahayn in lagu siiyo waxaadan lahayn iyo camal aadan shaqaysanin adiguna inaad leedahay aadan isku tirinaynin in laguu soo habeeyo oo lagu siiyo ma ay diideyso haddii lagu idhaahdo yacni waxa weye xoolahaas waxba kuma lihid macnaheedu kuma intifaaci kartid miya ma aha macnaha waxa weeyaan mulki ahaan uma lihid iyo kuma intifaaci kartid laba kelima kala tahay mulki ahaan uma lihid hadii lu yidhahdo macnaha waxa weeyaan biduuni idni saaxibihi kuma tasrufi karaysid wey laakiin kuma intifaaci kartid haddii lu yidhahdo macnaha hadduu kuu idmaahayo haddii kaleeto hadduu ku siiyo toona kuma intifaaci kartid marka mulki ahaan ibnu aadamku wuxuu shaqaysta mooye wax kale uma laha mudasho ahaanna uma u laha muusan mutaysanin laakiin haddana maca daalika wuxuusan lahayn ousan mutaysanin haddii la siiyo oo ninkii lahaa uu siiyo waa ku intifaaci karay sidaas way marka jawaabaha laga bixiya aayadda qur-aanka ayay ka mid tahay waxaa kaloo daliishada xadiidka nebiga sal lla alay waslam uu leeyahay idaa maata ibnu aadam inqataca camaluhu ilaa min halaa ibnu aadamku hadduu dhinto camalkiisu waa go-ayaa ilaa saddex mooyaane saddexdii marka waa kii sheegay ayadana waxaa lagaga jawaabaya jawaabaha laga bixiyo ka mid ah idaa maata bnu aadam inqaaca camaluhu baa layidhi laakiin lama dhihin inqaaca intifaacuhu bicamali hayrihi camalkiisii baa go-aya l ficlan waa go-aya camalkiisii waa go-ayaa ilaa saddex mooyaane lama odhan marka camali hayrihi kuma intifaacaya xadiidka kama muuqata maa jawaabahaas adiga laga bixiya iyad macnaha waxa weeye adilada iyo adilo kaleeto ama waxaa la odhanayaa yani waa caam ibni aadamka camalkiisu inuu go-ayo haddii intifaac xataa lagu fasiro caam baa laga dhigaya nusuusta kale wixii ku soo arooray ee kutusaysa in ibnu aadamka uu camalka hayrkii gaadhayana waxaa la odhanayaa way khasisaysaa oo cumuumkaa nusuustaa hore ayay khasisaysaa baa la odhanaya maana jawaabo badan ba waa laga bixin karaa wallahu tacaala yastajiibu wallahu alla tacaala kora yastajiibu wuxuu aqbalaa addacawaati baryooyinka ayuu aqbalaa wayaqdi wuxuu xukmiyaa alxaajaati xaajooyinkana wuu xukmiyaa macnaha wuu gudaa weye oo ciddii baahida ula tagtay alla subxaana wa tacaala waa u gudaa macnaha inuu alla subxaana wa tacaala mujiibu dacawaad yahay laa ishkaala wax shak kuma jiro yacni bayna alkhalqi kullihi bayna kaafirihi wa muslimihi wax khilaaf kuma jiro waa masale ijmaca alla subxaana wa tacaala ibnu aadamku ama khalqigu markuu baahdo inuu rabbigii u cararo subxaana wa tacaala oo u baahanya uusan ka maarmi karaynin yani waxa way alla subxana wa tacala inuu dacwada aqbalo waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaanii ibn maajah waxaa ku soo artay xadiid saxiix oo nabigu lehi sal alay wasalam man lam yas'al illaha yaqdab calayh ninkaan ilahay wax warsanin wuu cadhon yani waa ka shaacirku odhanayo yani ilaahay subxaana wa tacaala haddii aada wax weydiisato wuu kaa raalli noqon haddaad su-aashiisa ka tagtana wuu kuu cadhon ibni aadamkana haddaad wax weydiisato wuu kuu cadhoon haddaad su-aashiisa ka tagto ka maarantana waxa wey waa ku jeclaanaya cagsi wey macana marka ilaahay subxaana wa tacaala baryadiisa waa loo baahan yahay inuu ruuxu badiyo oo baahida alla subxaana wa tacaala uu baahan yahay inuu muujiyo si alla subxaana wa tacaala uu u gudo baahidiisa wayamliku alla wuxuu mulkiyaa kulla shayin shay kasta ayuu mulkiyaa markuu alla leeyahy subxaana wa tacaala baryada wuu ajiibaa ama wuu aqbalaa haddana aan arkayno in dad badan intay alla baryaan subxaana wa tacaala oy wax warsadaan wax weydiistaan wixii haddana ayna helaynin xaalku see wey waxaa weeyaan sida xadiidka nabiga kuso arortay sal alay waslam ninkii ilahay waxaa weydiistay saddex arrimood midkood wey su-aashu waa sabab asbaabta yacni ma manaaficda lagu soo jiidaye sababka u ah madaarta iyo dhibaatooyinkana lagaga hortago ayay ka mid tahay marka saddex arrimood mid ka mid a unbaa loo yeelayaa ruuxii alla wax weydiista in loo soo dedejiyo oo adduunyadaba loogu keeno baryadii wuxuu warsaday wuxuu alla weydiistay subxaana wa tacala in adduunyada loogu keeno in aakhare loogu kaydiyo iyo in dhib ku imaan lahaa lagaga celiyo saddexdaa midin wey waxaa laga yaabaa baryo aad alla barday subxaana wa tacaala iyo risqi aada weydiisatay reerkaaga oo rogman lahaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala kaaga celiyo ma ka horreysa adiga maqaadiirta ilahi subxaana wa tacaala inay kaa hor istaagtaan laga yaabo marka ducadu ama baryadu marnaba meel la-aan ma dhacdo baryada marka su-aashu sabab wey sabab kastana shuruud iyo mawaanicba u baahan yahay shuruud mawaalee mawaanicna waa leh marka waa in shuruudii baryadana ruuxu uu la yimaado waxyaalihii reebi lahaa ee diidi lahaa in la aqbalana waa inuu ka carabo matala mawaanicdeeda waxaa ka mid ruuxu hadduu xaaraam cuno xaaraam hadduu cuno oo kaleeto min min mawaanici qabuuli dacwo ka mid yahy baryada in la aqbalo waxyaalaha diidaya waxaa ka mid a ruuxu inuu xaaraam xun yahay sida xadiista nabiga ka muuqata salawatullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid a matalan ruuxa baryadiisa shaygu ilahay weydiisanayo inuusan shay jaa-is ahayn uusan banaanayn ilaa aakhirihi waa inuu marka ka dheeraado waxyaalihii baryada ka hortegayay in la aqbalo ee diidayey shuruudeediina waa inuu la yimaado oo shuruuddeeda waxaa ka mid a inuu qalbigiisa iyo qaalibkiisaba soo xaadiriyo inuu baahi fara badan muujiyo oo alla subxaana wa tacala u muujiyo goortaa way goorta alla subxaana wa tacala uu ka aqbalay adoon wayamliku kulla shayin walaa yamlikuhu shay wayamliku alla wuxuu mulkiyaa kulla shayin shay kasta ayuu mulkiyaa walaa yamlikuhu ma uu mulkiyo isaga shay-un waxba ma mulkiyo alla subxaana wa tacaala shay kasta isagaa mulkiya laakiin cid isaga ka sarrayso mulkin karta rabbi ma jirto subxaana wa tacaala maalika almulki wey tu'ti lmulka man tashaa yacni waxa weeyaan kownka oo dhan iyo makhluuqaadka oo dhan isagaa boqor oo alla subxaana wa tacaala u taliya cidina ugama sarrayso rabbi subxaana wa tacala walaa hinaa kaaftoon can illaahi alla xaggii laga kaaftoomo tacaala koraaye darfata caynin ilbidhiqsi laga kaaftoomaana ma jiro yacni laadu waa tii naafiya liljinsi ahayd khabarkeediina waa axabaya walaa hinaa kaaftoon can illaahi xagga alla laga kaaftoomo darfata caynin ilbidhiqsi laga kaaftoonaaye yacni waxa weeyaan mawjuudun mid jira ma ah ma uu jiri karo yacni waxa weeyaan suurtagal maaha ama saxiix ma aha yacni in subxaana wa tacaala laga kaaftoomo ilbidhiqsi yani ficlan adoon ka kaaftoomi kara ma jiro lagama kaaftoomi karo rabbi subxaana wa tacaala maxaa yeelay ibnu aadamka jiritaankiisa ayaa waxaa ku tiirsan yahay rabbi subxaana wa tacala buu ku tiirsan yahay addoonkii mar hadday sidaas tahay alla kama uu kaaftoomi karo subxaana wa tacala antum alfuqaraau ila allahi wallahu huwa alghaniyu alxamiid ujeeda alla subxaana wa tacala waa idinka kaaftoomaa lakin idinku kama kaaftoomi kartaan silaba ilbiriqsi alla uga kaabtoomi nicamkan ilaahay subxana wa tacaala uu siinayey iyo leeftan uu neefsanayey iyo waxan oo dhan iyo noloshiisao dhan baa waxay ku taagan tahay alla subxaana wa tacaala nicmatiisa iyo taageeratiisay ku taagan tahay haddii marka taageerada alla subxaana wa tacaala lagala baxo ma ujeeda ma uu noolaan karayo mana uu jiri karaya maarta wujuud ma uu yeelanayo waman istagnaa ninkii kaaftooma canillahi xagga alla ninkii ka kaaftooma tarfata caynin ilbiriqsi yani ninkii isu arkay inuu kama kaaftoomi karee laakiin ninkii isu arkay inuu ka kaaftoomo faqad kafara waa gaaloobay wa saara wuxuuna noqday min ahli lxayni halaaga dadkiisuu ka mid noqday dadka halaagsamay ayuu ka mid yahay saasuu odhanaya macnaa ninkii isu arkay alla subxana wa tacala inuusan u baahnayn oo ka maarmo xoolihiisa iyo yani waxa weye ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo naftiisa iyo inay ku filan tahay oo allaba uusan u baahnayn subxaana wa tacala ninkii saa isu arkaaya laa shaka fii kufrihi waa gaaloobayaa arinka aragtidaa iyo muctaqadka noocaasna waa muctaqadaan saxiix ahayn wey muctaqadaan saxiix ahayn weye in alla subxaana wa tacaala uu ka kaaftoomi karaya maarka waman istagnaa ninkii kaaftooma can illahi xagga alle ka kaaftooma tarfata caynin ilbiriqsi ninkii xagga alle ka kaaftooma faqad kafara waa gaaloobay wasaara wuxuu ahaaday min ahli lxayni halaaga dadkiisa ayuu ka mid noqday oo ninkaasi laa shaka inuu halaagsamayo oo naarta rabbi uu galaya subxana wa tacala hadduusan ka toobad keenin wallaahu alla yaqdabu wuu cadhoon oo wayardaa wuu ka raali noqon laa ka axadin mid oo kale se maya oo min alwaraa khalqiga ka mida yaani waxa weeyaan isagoon axad khalqiga ka mida oo kale sidiisa oo kale aan ahayn ayuu alla cadhoon oo raalli noqonaya macnaha sifatu aridaa wa sifatu sikti waxay ka mid tahay sifaatka alla subxaana wa tacaala ee ficligaabay ka mid tahay alla subxaana wa tacala markuu adoonu cadhoon markuu doonana uu raalli noqon rabbi subxaana wa tacala aad bay u fara badan tahay nusuusta kusoo aroortay sifaadkan iyo sifaatka la midka ha cadhoodo oo ha raalli noqdee cadhadiisa iyo raalli noqoshiisa tilmaamaha uu leeyahy sifooyinka alle subxaana wa tacaala khalqigiisa marnaba mid ka mida uma eka macnaha wuxuu ka wadaa sifaatkan ficliga waxay la mid yihiin waxay ka mid yihiin sifaatka ay firaqdu diideen sida macnaa waxa wey muctasilada iyo ashaacirada iyo maaturiidiyada iyo way awileen oo yardaana waxay yidhaahdeen waxaa ridaha alla loola jeedaa subxaana wa tacaala wuu abaal marinaya yacni wuu cadhadana wuxuu waxaa loola jeedaa bay yidhahdeen alla subxaana wa tacala wuu ciqaabaya saasaa loola jeeda laakiin tilmaan alla uu leeyahay oo tilmaamihiisa ficliga ka mida ma aha bay yidhahdeen sababkay u diideenna waxoogaa waxaa uga soo urtay raa'ixatu tashbiih baa uga urtay yacni raaixa oo alla subxaana wa tacaala inuu addoommadiisa haddii loo sugo labadan tilmaamood u ekaanaya yaa uga soo baxday saas daraaddeed bay u diidan waxay idhahdeen cadhada sifada cadhadii cadhadu waa qalayaan waxay idhaahdeen yacni madaxa dhiiggiisa oo kara wey markuu karana shaygii isaga ahaa nacay uu nacbaadaa ka dhalanaya saasoo kale tayidaan taana waxa bini aadam bay ka dhacdaa ridahana waxaa la yidhaahdaa maylu nafsi wa shahwatiha baa la nafta iilashadeeda iyo shayga jacaylkeeda shay ay u iilato iyo jacayl ay jeclaato allana subxaana wa tacaala maylu nafsi mutanazah buu ka yahay waa ka nasahaya rabbi subxaana wa tacaala halkaasay la mareen mar hadday sidaas tahay oo labadan sifo sugitaankooda la sugaayo tashbiih ilahay addoommadiisa loo ekeysay ay ka dhalanayso waa in labadii sifo marka la awilo ta'wiil waxay ku magacaabeen oo taxriif asalkiisu ah saan soo marnay ayay marka mariyeen walxaqu waxa weeye in sifaadka kulligood hal hal qaacida la wada mariyo kuwooda daatiga ah iyo kuwooda ficliga ah kulligood in hal sifo la wada mariyo iyo kuwooda ikhtiyaariga qaacidadaasi waxay tahay allah subxaana wa tacala wuxuu isku tilmaamay in loo sugo goorta loo sugana macnaheeda yacni waxa weeye haddana laga anfiyo oo loo diiday inuu khalqigiisa shabaho allah subxaana wa tacala macnaheeda waxaa loogu sugaya tilmaanta si alla u qalanta si alla weynankiisa iyo jalaalkiisa u dhiganta ayay sifadan taati alla uu sugantay subxaana wa tacala waa cadhoodaa oo tilmaantaa cadhada waa u sugan tahay laakiin cadhadiisu cadhada khalqiga ma aha oo kale qaطcan waa mid isaga u qalanta alla subxaana wa tacala sida daatadiisuba aysan daatooyinka ulamid ahayn oona loogu shabihi karin ayaa tilmaamihiisuna tilmaamaha aysan loogu shabihi karaynin keliyata waxaa keenay inay macnaha waxa weeye ay ku dhacaan arrinkaa isaga ana labada magac baa isku mid ah ibni aadamka sifada iyo tilmaantan ku tibaatana qadab baa la yidhahda midda allana subxaana wa tacaala qadab baa la yidhahda labadooda hal magac bay wada qaateen laakiin jawhar ahaan iyo xaqiiqa ahaan isku mid ma ah laba shay isku magaca waa jiraan ma ujeeda yani waxa weeyaan maalan ashyaa fara badan oo isku magaca haddana xaqiiqadooda aysan isku mid ahayn baa wada jirta khalqigii hadday sidaas tahay khaaliqa iyo makhluuqa markaasi waa min baabi awlaa waa kasii xag jirtaa wey marka kulli sifaatko dhan marka halkaasaa la wada marinaya yani allah subxaana wa tacaala yardaa wayaqdab laa ka axadin min alwaraa tilmaamahoo dhan kulligood saas wey wallahu alla yaqdabu waa cadhonaya oo yardaa uu raalli noqonaya laa ka axadin ruux oo kalese sidiisa oo kale maya oo min alwaraa khalqiga ka mid a laa ka axadin ruux oo kale sidiisa oo min alwaraa ka mid a uma cadhoonayo alla subxaana wa tacaala uma raalli noqonayo khalqigiisa mid ka mid a sidiisoo kale raalli ahaanshihiisa iyo cadhadiisu maaha ee waa si ka gedisan si ka gedisan in badan baynu soo marnay masalada iyadaa masalatu sifaat wanuxibu waxaan jecelnahay asxaaba rasuulilahi sal alay wasalam rasuulka asxaabtiisa ayaan jecelnahay nin kasta oo qaacidada alasmaa wasifaat ka baxa oo ta'wiil iyo taxriif geliya waxa weeyaan laa shaka inuu isburin doono idiraab baa ku dhici doona hadalkiisuna waa iska hor imaan doona isburin hadduusan qaacidadaa wada marsiinin oo kulligeed uusan macnaha waxa weye qawaacidda la wada marin hadalkiisa iska hor imaan doona meel fog intuusan gaadhin maalan waxa weye ashaaciradoo kaleeto sifaatkii qaarna waa sugan qaarna waa diidaan qaarka ay diideen maxaad ku diideen haddii la yidhahdo waxaa ka muuqda yidhahdeen tashbiih allah subxaana watacaala in uu addoonku shabaho tilmaamaha ay sugaan maalan mid ka mid a haddaan soo qaadano maalan alxayaa noloshoo kale ilaahi subxaana wa tacaala xayaa nololna waa isku tilmaamay khalqigiisana nolol waa ku tilmaamay soo saas ma ma jeednaa alla subxaana wa tacaala waa xayi weeye khalqigiisana xayaato waa ku tilmaamay yukhriju alxaya min almayiti wa yukhriju almayita min alxayi huwa alxayu laa ilaaha ila ilaa hu haddana goorta la yidhaahdo oo nolol markaad ilaahay u sugtaan soo inay midda khalqiga u ekaata ka dhalan maysaan oo tashbiih ku dhici maysaan waxay odhanayaan laysat alxayaatu kaalxayaa nolosha ilaahay nolosha addoommada la mid maaha ayib oo qaacidada maad wada marisaan oo tidhaahdaan qadabka ilaahay qadabka addoommada la mid maaha oo ridaha ilaahay ridaha addoommada la mid maaha oo saa tilmaamaha maad u wada sugtaan maaha laa shaka yadribuun tanna qaacida u samayn tanna qaacida u samaynaya marka waa iska hor imaanayaa haddii aan qaacidada la wada marinin sifaatka alla subxaana wa tacala oo kulligood aan sidaa loo daynin tilmaamuhu ilaahay leeyahay yani macnahooda waa la yaqaanaa laakiin kayfiyadooda iyo qaabkooda lama yaqaano kayfiyada iyo qaabkuna wuxuu raacsan yahay daatada alle daatada haddaan la aqoonina tilmaamaha lama yaqaano yani lama yaqaano tilmaanta kayfiyadeeda lama yaqaano marka wanuxibu waxaan jecelnahay asxaaba rasuulilahi sal alay slam nabiga asxaabtiisaan jecelnahay walaa nufaritu ma aanu ku xadgudbayno fii xubbi axadin mid jacaylkii oo minhum ayaga ka mid ah walaa natabara'u ka beri noqon mayno min axadin mid oo minhum ayaga ka mid ah wanubqidu waxaanu nacaynaa man yubqiduhum asxaabta rasuulka ciddii necebna waa necebnahay wabikayri alkhayri khayr waxaan ahayna yadkuruhum ku sheegay waxaan khayr ahayna ninkii ku sheegaya waa necebnahay walaa nadkuruhum ku sheegi mayno asxaabtii nabiga sal alay slam ilaa bikhayrin khayr mooyaane wa xubuhum jacaylkooduna diinun diin wey wa iimaanun iimaan wey wa ixsaanun ixsaan wey yacni aclaa maraatib aliimaan wa bugduhum nacaybkooduna kufrun gaalnimo wey wa nifaaqun munaafaqnimo wey wa tuqyaanun xadgudub wey yani masaladan waa masaladii asxaabtii rasuulka sal alay wasalam waa ammaanan yihiin ilaahay baana subxaana wa tacaala ka warramay inay cuduul yihiin ilahay baa tacdiiliyey kitaabkiisa السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخر الآيات يعني مرنا الله سبحانه وتعالى وكيل الفقراء المهاجرين الذين يعني مركي مهاجرين تكهلي والذين توؤوا الدار والإيمان من بعدهم الله وكالون سبحانه وتعالى أنصار تهدر كهلي هدنا والذين جاءوا من بعدهم سدح قواد المسلمين الوقيبي يعني مهاجرين هي أنصار يدد كدن بين دور أو دعين دور أيك مر هدي كوي كدن بي دعادي يتشعيلكي كوي هرى لقوة معناها مسلمين تلغترين معي saa daraaddeed ayaa culimmada qayb ka mida selafka waxay u daliishadeen shiicada oo masaladantaas qolyaha lagu radinaya asxaabada rasuulka sal alay wasalam lacnaday ama ku tiriyey inay ridoobeen ama aan jeclayn oo nacab waxa ay u daliishadeen inay gaala yihiin aayaddanaa loo daliishaday yani waxa way muhaajiriin iyo ansaar iyo qolyo ka dambeeya u ducayn doona saddexaasuu ilahi subxana wa tacala muminiintii ka dhigay laakiin qolyo ka dambeeya oo habaari doona ama lacnadi doona qolyahaasi lama sheegin muminiinta tirintooda laguma sheegin mar haddaan lagu sheegin yani waxa wey waa gaalay le tafsiil baa ku jira gaalaysiintooda مطلقا لما أولا كرو قالوا هي وعكمنا إلهي سبحانه وتعالى وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشارجة إلا كوني أفر بغلون كوني نور بغلون بها صحابة رسول رضوان الله عليهم سلح الحديبية مركي النبي صلى الله عليه وسلم أي لقى لين بيعة الرضوان بيعة الله بحذي يا الله سبحانه وتعالى أوكو أماني ماني وأفر بدين آيات كان الله سبحانه وتعالى وصحابة نبي أوكو أماني محيي لي يعني النبي هو أفضل الخلق ولي أفضل الخلقنا saaxiibtinimadiisa iyo suuxbadiisa iyo arday u noqoshadiisa ilaahay afdalu nnaas buu u doortaa afdalu naas buu u doortaa saas wey axaadiis fara badanoo nabigana sal alay slam way ku sugan tahay ammaanta saxaabada ridwanullah calayhim laa tasubuu asxaabii buu nabigu yiri sal lay slam asxaabtayda ha caayina maxaa yeele midii ninkayni ka mid ah hadduu mud bixiyo wax yar hadduu bixiyo yacni mid idinkayni ka mid ah hadduu uxud oo kala bixiyo mid iyaga ka mida mud uu bixiyey ma gaadhay buu nabigu yuri sal lay slam marka asxaabtayda caayina ninka uu saa ku leeyahay nabigu sal lay slam waa khaalid ibnu waliid wey oo isaguna saxaabada ka tirsanaa wey asxaabtayda caayina uu ku leeyahy maa baaluka ninaan saxaabadaba ka tirsanayn marka hadduu cayn ula qaso oo ujeeda yani nabigu sal lay wasalam axaadiistuu saxaabada ku ammaanay aada iyo aad bay u fara badan yihiin jacaylkooduna marka waxa waa iimaan maxaa yeele ruuxa iyaga jecel waxa uu u jeclaanayaa nusradii iyo gargaarkii iyo dadaalkii iyo tadxiyadii ay diintan usoo bixiyeen iyo garab istaaggii nabiga ay garab istaageen salawatullahi wasalaamu caleyh ninka necebna taasuu ku neceb yahay marka nin diintii alle inay nusraysato oy kor noqoto diiday ama necmaaday oo kaleetu la mid yahay ninkaasoo kaleeto marka waa ninka sheekhu uu tilmaamihiisa uu sheegayo weeye wanuxibu waxaan jecelnahay asxaaba rasuulillahi sal alay wasalam khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluun nabigu kan odhay sal alay wasalam يعني الله سبحانه وتعالى وكرنية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين مؤمنين توحى أبوه الرية صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم ونحب وحن تعالها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أصحاب تسان تعالها ولا نفرط ما حد قد بينه نفرط مين يقول يا مسير نفرط قليها هو حركين ومجر قليها هو حركين مستخدم مو تشديدنا آه. ولا نفرط ما أنك حد قد بينه في حب أحد من شعيلك أو منهم صحابة رسول كما صلى الله عليه وسلم يعني مد إنتان شعلانه شعيلك سئنا قارسينه ميل أن لقاري كريم وبشري نمديسة يخلق نمديسة نافسيسا وإله نبا قارسينه أما نبي نبا قارسينه أما معصوم بأن كدبنه تا إيضا أميع ولا نتبرأ كبر النقل بينه من أحد أو منهم إياه كمد مسألة شيعة لو يقانا يعني وحي الهدان لا ولاء إلا ببراء لا ولاء إلا ببراء صدر رد العلماء السلف وحي الهدان الولاء بدعة والبراء بدعة الشيعة مركز الدنيا يعني وحي لا ولاء ولو أهل بيتك ولا للسياي ما هو أصحيه إلا إلا جبر النقضة رجي كلاء أصحاب النبي كمل صلوات الله وسلامه عليهم وياه ساسي ولو كو أصحي كرا وإيمانكو كو أصحي كرا هذا المر هذا أبو بكر إيو عمر إيو عثمان إيو يعني معاوية إيو رجع إحداد العندين يعني ولا أذوها س البيت ولا أذوها س ما أصحي ديجا يعني شيء عذوي مركا متكونك واحد جد بما إنه حد يقولها نافين من الساعة علي وك علي بن أبي طالب وكل كوسميين يعني واحد جالسين إلى حد العصمة إنه معصوم هاي قاركود واحد جالسين إلى حد مارته إنه النبي هاي قاركود واحد جالسين إلى حد الألوهية inuu ilaah bayahay subxaana watacaala macnaha allah subxaana watacaala xaggiisoo kale gaadhsiiyeen oo in la caabudo ma ujeedaa heerkaasi gaadhsiiye cali ibnu abi aalib waktigiisii baa iyay qolyahaasi soo baxeen markaasuu gubay cali ibnu abi aalib oo uu macnaha waxa intuu soo ururiyey intuu qabtay yuu dab ku guray baa wala natabara'u min axadi minhum midkoodna ka beri noqon mayno wanubqidu waanu nacaynaa man yubqiduhum ciddii nacda ciddii necebna waa necebna sida shiicada oo kaleeto وبغير الخير خير وحان أهينا يذكرهم كشيء وحان خير أهل لك كشيء يعني إساقنا وانو نعب لهي ولا نذكرهم كشيء بإنه إلا بخير الخير مويا يعني دقال لبي نحمر الصحابة رضوان الله عليهم سي دقال كي جمل أوكالتو إيو صفين إيو دقال لبي كي نحمر دقال لبي نحمر حر إيو كولو عرس أوكالتا إيقا لفتوضو إل يعني وحوي لقاف هيستو لقاف سيكو هبوي معناها لا شك qaarkood inuu midkoodii xaq lahaa ee gar ku lahaa uu waadix yahay sida dagaaladii mucaawiya iyo ka dhexeeyey cali bn abi aalib oo kaleeto yani cali inuu ka gar lahaa oo isagu jaanibka xaq kale uu ahaa sida xadiista nabiga kutusi salawatullahi wasalaamu calayhi ujeeda yani sida xadiidkii camaar oo kaleeto taqtulhu alfi'atu albaaqiya fi'ada gar daran baa dili doonta buu nabigu yidhi sal alla alay wasalam yacni camaarna wuxuu la socday cali bni abi aalib ciidankii mucaawiyaa dilay waxaa ka mid ah xadiisa kutusaysa khawaarijta markuu nabiga ka hadlay sal alla alay slam waa kii dhihi jiray yani waxaa layn doonta oo la dagaalami doonta yani awla aa'ifatayni bilxaqi labada qole islaynaysa midooda xaqa u dhow ujeeda ee u xaqnimo leh cali bni abi aalib kooxiisaa la dagaalantay ujeeda marka adilo fara badan baa kutusaysa cali inuu ka gar lahaa mucaawiya laakiin mucaawiya maca dalika mujtahid afkaaga marka inaad ka ilaaliso yani waxa weye ayaa loo baahan yahay wa xubuhum jacaylkooduna diinun diin weye wa iimaanun iimaan weye wa ixsaanun ixsaan weye wa bugduhum nacaybkooduna kufrun gaalnimo weye wa nifaaqun munaafiqnimo weye wa tuqyaanu xadgudub weye yani ansaarta maruu ka hadlay sal lla alay slam waa kii odhan jiray laa yuxibuhum ilaa mu'minun walaa yubqiduhum ilaa munaafiqun kama qaala sal alla alay wasalam yani ma jeclaada ilaa ruux mu'mina mooyaane mana uu naco ilaa lilmunaafiqa mooyaane marka munaafiqun baa nacbaada ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون ونثبت ونسجيلا الخلافة خلافتي هي مسؤولية مسلمين ته وحن أسجينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قداشيس أولا أجهرين لأبي بكر بن أسوينا الصديق رضي الله عنه أو بكر بن أسوينا يعني أول عدي تولدي خلافة المسلمين أو بكر بوها تفضيلا فضلت له إساق الله فضليه إيو تقديما هرمرد هرمرين لهرمرين يا أبو بكر على جميع الأمة أمدنا لغا هرمرين يا درابي ضيان أسوينا أمدنا أيو أرنكا كغهرية وأفضل الأمة وبعد نبيها صلى الله عليه وسلم ثم مركا كدبنا لعمر عمر بن أسوينا بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب بن أسوينا خلافتي ثم لعثمان بن عفان بن أسوينا رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون خلفاء هنون سوي والأئمة المهديون أئمة غير قد هنونين يوي ساسوا معنا شغلين معناها مسألة الخلافة ومسائشة مشهور كاوي ايه فرق كوكا لتجان خلافة مركا عند أهل السنة والجماعة ijmaac waxay ku yihiin saxaabada iyo taabiciinta khilaafadii abubakar iyo kayruhu min ahli sunna waljamaca khilaafadii abubakar inay ahayd tii ugu horreysay gadaasheenna iyadana tii cumarna ijmaac bay ahayd inay labadooduba ka horreeyeen ragga intiisa kale waxaa ku timid tii cuhmaan tii cuhmaan ayaa bacdu salaf waxay ka hormarinayaan cali bin abi aalib oo waxay leeyaheen cali bay ahayd in la doorto cali baa ka fadli badan عثمان معناها خلافته حقيقه way tasxiixinayaan oo khalaafadii Uthman inay xaq ahayd oo mujmacayn way ogol yihiin laakiin xagga tafdiilka ma Ali baa fadli badnaa bis Uthman baa fadli badnaa cinda jumhuur salaf waxa weeye il macnaa waxa weeye Uthman kan fadli baday بعض السلف لا علي بن ابي طالب كهر مريان حقا سوا دنك فضيلته حق فضلك وي اي ku kala horeeyaan marka labada hore waa la isku waafaqsay ee labada dambe kala hormarintooda baa la isku khilaafsan xagga khilaafada laakiin sidii ay u kala qabteen inay xaq u kala ahayd ayaa iyadana maxallu ijmaaca wax khilaafa kuma jirto cinda ahli sunna waljamaaca firaqa baatilada ee shiicada iyo khawaarijta iyo kuwaas mooyaan kuwaasna warkoodu muctabar ma aha abubakar marka khilaafadiisa ma nas bay ku sugnaatay mise doorashay ku timid ma nebiga sal lla ly slam nas ahaan uga tegey abubakar hala doorto mise muslimiinta unbaa markuu nabigu geeriyooday salawatullahi wasalaamu caleyh abubakar doortay khilaafun bayna ahli lcilmi waa la isku khilaafsanya qaarkood waxay leeyihiin nabigaa doo nabigaa sal lla alay wasalam nusuus wuxuu ka tegey uu ku dardaarmayo in la doorto abubakar inuu uga dambeeyo khilaafada nusuustaasi ma jelibaa mise waa khafi lafteed waa la iskusu khilaafsanya yacni ma muuqataa oo ma shay cid walba oo u muuqataa mise waa khafi oo way qarsoon tahay iyadoo lafteeda khilaaf baa ku jira nusuusta kutusaysa waxaa ka mid ah nebigu sal lla alay wasalam shaki wuxuusan ku jirin inuu nebigu ka tegey axaadiis fara badan oo kutusaysa inuu abubakar uga dambayn doono yani khilaafada muslimiinta uga dambayn doono tilmaamaysa waxaa ka mid ah xadiidkii nebigu udhihi jiray sal lla alay slam islaam baa u timid markaasi wax weydiisatay markaasuu yihi igu soo noqo buu nebigu yihi salawatullahi waslamu caleyh markaasuu nebigu ilahi haddaan ku waayo ka war abubakar u imow buu nebigu yihi salawatullahi waslamu caleyh haddaan ku waayo macnaa haddaad geeriyoto wey yaa kala soo xidhiidhaa abubakar u ibow waxaa ka mid ah xadiistii nebigu sal lla alay waslam markuu xanuunsado oo salaada tujiye odhan jiray dadka xataa marar fara badan baa inta nabiga lagu noqdaa la nebi allow abubakar ka daa meesha macnaha waxba hageelila waatay caaisha muraajacin jirta nabiga oo odhan jiray nabiga sal alay wasalam aba allahu waalmuslimuuna aw ilmu'minuuna ilaa abaa bakrin ilaaha iyo dadka mu'miniintuba waa diideen ilaa abubakar mooyaane maarag dadka salaada tujiye nabigu ohan jiray salawatullahi wasalam caleyh waxaa ka mid a nabigu sal alay wasalam markuu geerinoonayey wuxuu saxaabada ku yidhi ii keena waraaq aan idiin qore waxaan ka cabsanayaa arrinkan inay rag rag usoo hanqaltaagaan yaan ka cabsanayaa waraaq ii keena aan idiin qoray buu nabigu yihi salawatullahi waslamu caleyh caaisha wuxuu ku yidhi waxaan igu yeedhaa aabbaha iyo abubakar igu yeedh waxaan ka cabsanayaa arrinkan inay rag sheegtaan oo u hanqaltaagaane oo hunguriyeeyeen baan ka cabsanayaa aabbaha iyo abubakar igu yeedh aabbaha iyo igu yeedh walaalka cabdiraxmaan aan qore buu nabigu yihi salawatullahi waslamu caleyh marka ma dhicin muuse qore nabigu salawatullahi waslamu caleyhi laakiin adiladaasoo dhan waxay kutusaysaa in abubakar uu nebigu u rashaxay oo macnaha uu kutusaya adile ay tahay inuu uga dambayn doono khalaafada muslimiinta taa iyo marka waxaa isu tagtay taa iyo waxaa isu tagtay muslimiinta oo ku ijmaacay in ay doortaan abubakar goortuu nebiga geeriyooday sal alay slam markii hore waxoogaa khilaaf waa ka dhacay oo ansaar waxay istustay inay iyagu xaq leeyihiin oo muhaajiriin istuseen oo laakiin markii adiladii iyo axaadiistii nebiga la keenay kulli waa la wada hogaansamay sacd ibni cubaada ayaa waxoogaa ka yara ta'ahuray bay beecadii abubakar asagana gadaal dambe waa la mubaayacooday wuxuu uga ta'ahurayna waxay ahayd isagaa wuxuu u rashaxnaa khalaafada ansaar baa rashaxday sacd ibni cubaada goortii abubakar iyo cumar iyo meesha ay yimaadeen oo nusuustii laysku dul akriyo oo laysku waafaqayna waxoogaa macnaha waxa weeyaan wuu ka yara xanuuday waxoogaa wuu ka yara sariigtay maa isaguna gadaal dambe waa la mubaayacooday cumar abubakar marka sidaas weeye cumar bn khataab radia allahu canhu isaguna manaaqib fara badan iyo fadaa'il badan buu leeyahay khilaafadiisa isaguna waxay ku timid abubakar baa doortay abubakar baa dardaaran uga tegey waana duruuqda sharciga ah ee madaxweynaha ama maamulka muslimiinta uu ku imaan karo kii hore inuu dardaarmo oo yidhaahdo hebel ha laga dhigo abubakar wuxuu go-aankaa qaatay baa laleeyahay markuu muslimiinta intuu isdalaacul aaraa ku sameeyey uu baadhay u ogaaday inay ninkay ugu jecel yihiin dadka uu yahay cumar bn khataab radi allahu canhu xagga fadliganda isagaa ku xigay nebigu sal alay slam wuxuu badin jiray inuu dhihi jiray yani waxa weeyaan jaa-a yani waxaa aada u badnayd in la yidhaahdo kharaja rasuulu lahi sal alay wasalam wa abubakar wa cumar wa dakhala rasuulu lahi sal alay wasalam wa abubakar wa cumar wa facala rasuulu lahi sal alay wasalam wa abubakar wa cumar waa ku xigi jireen waa ujeeda xataa maxamed ibnu xanafiya maxamed ibnu xanafiya oo cali bn abi aalib uu dhalay ayaa waxaa la weydiiyey bal yaa ummadan ugu fadli badan bacda nabiyiha markaasuu yidhi abubakar yaa ku xiga baa la yidhi cumar ibn khataab buu yidhi yaa ku xiga buu yidhi markaasuu yidhi cumaan ibnu cafaan may waxaan ka cabsaday buu yidhi inaa yidhahdo cumaan uu yidhaah markaasaa idhi adiga miyaa markaa ku xiga markaasuu yidhi anigu rajul oon muslimiinta ka mid un baan ahay maara markaan ka cabsaday inuu yidhaahdo cumaan ibnu cafaan baa ku xiga ibnu cumarna waa ka odhanaya waxaanu odhan jirnaa cahdigii nebiga sal alla alay wasalam ummadda inuu ugu fadli badan yahay oo ugu khayr badan yahay abubakar oo cumar ku xigo oo cumaan ibni cafaan oo ku xiga maarta kulli daalika waa nusuus kutusaysa yani inuu cumar ibn khataab radi allahu canhu khilaafada muslimiintuna dee waa ku ijmaacday ijmaaca muslimiintuna ma khato oo ma gafo yani waxa weeye ilahi subxana wa tacala ummadda ijmaaceeda wuxuu ka ilaaliyey gaf iyo khada buu ka ilaaliyey cumaan ibni cafaan isagana khilaafada wuxuu ku yimid fadaa'il buu isaguna leeyahay fadaaishiisa waxaa ka mid a nebigu sal alay wasalam wuxuu ku yidhi yani markuu usoo galay isagoo macnaha waxa weeye yani aan habaysnayn cumar baa lasii joogay abubakar markaasuu cutmaan markuu soo galay buu nebigu sal la alay waslam maryaa hagaajistay oo macnaha fadhiistay markaasa caaisha ku tiri nebi allo maxaad macnaha raggan horaaba kula sii joogey markuu isagu soo galay maxaad isu habaysay nebigu wuxuu yidhi sal alay waslam awalaa astaxyii miman tastaxyii minhu lmalaa'ika malaa'igtun inay ka xishoonayso soo inaan ka xishoodo ma abu nebigu salawatullahi waslamu caleyh cutmaan bn cafaan radi allahu canhu nebigu yani waxa weye ammaantaas u jeediyey isagana khilaafadiisa waxay ku timid cumar ibn khataab radi allahu canhu markuu geeriyoonayey oo intuu la dhaawacay ay u badatay inuu macnaha u dhimanayo ayuu wuxuu isugu yeedhay lix nin oo khiyaarta muslimiinta ka mid a lix nin buu isugu yeedhay lixdaa nin ayuu marka arrinkii dhex dhigay wuxuu yihi lixdiinna ayaa muslimiinta arrinkoodii u dhiibay ninkiina ugu khayr badan ee ugu fiican u doorto lixdii nin ayaa marka waxay isku waafaqeen markii intoodii kale ay ka baxeen ayaa waxaa isku soo hadhay cali bn abi aalib iyo cumaan ibn cafaan dadka la dhex galay marka waxaa la arkay marka inay dadku u badan yihiin cumaan ibn cafaan radi allahu canhu cabdiraxmaan ibn cawf baana arrinkaa tawaliyey dadkao dhan buu soo dhex maray goortuu ogaaday dadku inay cumaan nina aysan la simayninna cumaan ibn cafaan baa loo rashaxay markaasi maamulkii muslimiinta iyo khilaafadii markaasay muslimiintu la wada mubaayacoodeen bima fiihim cali bn abi aalib maarka calina xataa waa la mubaayacooday cid ka hadhayna ma ay jirto maarka sena khilaafiya saasay ku timi cuhmaan markuu dhintay waxay muslimiintu doorteen markaa cali bni abi aalib ay u rashaxeen marka ay u doorteen khalaafadii muslimiinta ay u doorteen saasay ku yimaadeen macna macnaha waxa weeyaan cuhmaan lixdii nin baa doortay muslimiintana waa waa la- macnaha iyagana waa la ra'yigeliyey cali bni abi aalibna muslimiintaa doortay cumar bni khadaabna cali waxaa u dardaarmay abubakar baa u dardaarmay yacni abubakarna nebigaa salawatullahi wasalaamu caleyh axaadiis ku tilmaamay inuu ka dambayn doono muslimiintuna waa doorteenoo waa isku ijmaaceen sidaasay khilaafadooda marka ku kala timi ونثبت وحن سوينا الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر بأن سوينا الصديق رضي الله عنه تفضيلا له بس هذا هو حلقون رجنيا الشيعة الشيعة وحي قبان بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلافة عدي أقوم متسر أو حقني ولا هي إنا علم بن أبي طالب وها والصدح ضم أو كهري والشيعة أما إمامية أما غيرهم ساسي أولنا يا مالك تفضيلا له فضلت أن فضلا له درادت وتقديم الهرمريد على جميع الأمة أمدنا لقى هرمريد أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم مركا كتب لعمر بن الخطاب بن أسوينا رضي الله عنه ثم لعثمان بن عفان بن أسوينا رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب بن أسوينا رضي الله عنه وهم إيوا الخلفاء وهي الراشدون إيه هنون سناء الم والأئمة المهديون أم- أئمة دتك هنونين يوي إني خلفاء الراشدون هي وحكتوصي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة على منهاج النبوة ثلاثون سنة بعدي ثلاثون سنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني خلافة وطريقة النبي كسعتاي شدكي نبي كسعتا منهج في نبي كسعتاي قداش إذا صدن سنة يقدم بين دون طاب النبي صلى الله عليه وسلم صدن سنة يقدم بين دون صدن كاس سنة وحي كجب الجبودي لحذي بلوت إيه حسن بن علي وهي حسن بن علي بن أبي طالب لحدي بلوده hayay bay ku gabagowday baxayna nabigu sallallahu alayhi wasallam sanadkii tobnaad ee hijriga ayuu geeriyooday sanadkii tobnaad ee hijriga markuu geeriyooday wa- soddonka dane sane ee ka dambeeyey waxay ku gabagaboobaysaa sanadkii afar- afartanaad sanadka afartanaad wuxuu ku gabagaboobayaa khilaafadii xasan ibnu cali ibni abi aalib oo lix bilood hayay markaa kadibna mucaawiyat ibni abi aalib mucaawiyat ibni abi sufyaan uga tanaasulay waa caamul-jamaca macnaa sanadka la baxay lagu wareejiyey marka soddonkaa sano waa soddonkii sane ee afarta khulafo isaga dambeeyeen wey alkhalaafa calaa minhaaji nubuwa afarta soddonkaa sano ayay ahayd markaa kadib mulki mu- boqortooyaa bilaaban doonta buu nabigu yuri sal lla alay slam boqortooyadu waxay ku bilaabatay mucaawiya reer banu ubaya ilaa bani alcabaas kulli boqortooye ahayd yacni boqortooyada marka waxaa ugu fadli badnayd boqortooyadii mucaawiyata bni abi sufyaan ayaa ugu fadli badnayd marka kadibna nabigu wuxuu tilmaamay sal alay wasalam inay noqon doonto yacni waxa weeyaan yacni jabaruut xoog iyo qahri wax lagu qaato awood wax lagu marooqsado oo marka kadib macnaha dictatoriye iyo awood iyo inqilaabaad iyo midaasu nabigu tilmaamaya salawatullahi wasalaamu caleyh qaabkaasay ku imaan doontaa marka inay khulafaa uraashiduun ayaga ay yihiin laakiin keligood basa ma aha keligood basa ma aha yacni xataa ilaa qiyaami saaca khaliif kasta oo yimaada oo caadil ah oo muslimiinta diinta ku dhaqa caadilla ah waxa weeye khaliif raashid ah weeye sida cumar bn cabdilcasiis radia allahu canhu cumar bn cabdilcasiis khaliifa alkhaamisa la yidhahda khaliifka shanaad waxa khaliifka shanaad loo leeyahay ila sanadkii bo- boqolaad buu ahaa waxa khaliifka shanaad loogu tilmaamayo waa cadaaladii iyo qaabku muslimiinta u xukumay iyo dulmigii uu qaaday iyo macnaha waxa weeye masaalixdii ka ratibantay ilaa la yidhaahdo xilligiisii xataa dugaagu waxma cuni jir dugaagu xataa muddo gaan buu hayay laba sano wax saas oo kaleeta ama ka yar buu hayay xataa dugaaga dawacada iyo ruwaaga iyo kulligood ayaa xoolahay cuni jireen joojiyey baa laleeyahay cadaaladda macnaha waxa weeye cumar bin cabdilcaziz meesha gaadhay marka وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الحق وأن العشرة طبنكي الذين كواسوا سماهم أمي عبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة جنة أوقو بشاري نشهد لهم وحنوغ مرقاتك عينا أو نمرك فرينا بالجنة جنة أي نمرك عينا على ما شهد لهم sida uga shayga uga markhaati kacay lahum iyaga rasuulullahi sal alla alay wasallam rasul uga markhaati kacay wa qowluhu nabiga qowlkiisuna alxaqu xaq wey nabigu maadaama uga markhaati kacay annagu wada markhaati un baanu ka nahay wahum iyaguna tobankaasi alcashara almubasharuuna biljanna nimanka la yidhahdo wey abubakar wey wa cumaru wey wa cuhmaanu wey wa caliyun wey wa talxatu wey wa zubayru wey wa sacdun wey wa saciidun weye وعبد الرحمن بن عوف وي وابو عبيدة بن الجراح وي وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين الله كرم الله يعني وحوي وأفرت أن صبرني هي طلحة بن عبيد الله طلحة والنبي صلى الله عليه وسلم آد ومالي iyo zubayr ibnu cawaam waa labadii nin ee labadooda waxay ku geeriyoodeen dagaalkii jabal dalxana dagaalka dhexdiisa ku geeriyooday zubayrna isagoo soo laabtay ayuu dhexda ayuu isaguna ku dhintay wa sacad ibn abi waqaas wa saciid ibnu zayd zaciid ibnu zayd ibnu camr ibnu fayl wa cabdiraxmaan ibnu cawfin weeye wa abu cubaydata bn aljaraax وهو يسوي أمين هذه الأمة وضع قدام بها أمدا أمين كذا وي رضي الله عنهم أجمعين النبي وكان صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح مركا متكسا أحاديث قولي أو نبي وكو أماني باتيس ورنكات مراقبت وضع نبي وكو شيء صلوات الله وسلام عليه لكن دو دوب أهان طبعا كان هل قوب النبي وكنا أود بشاري أو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلح في الجنة وزبير في الجنة وسعد في الجنة إلى آخره حديث دير رصاص وكليتات ينبي صلى الله عليه وسلم هل قوم جنة أول بشاري لكن صحابة جنة اللي بشاري انت وكبدي وكذا عكاشة كمدة عكاشة بن محسن نكي أرنجر النبي الله صلى الله عليه وسلم إله إنه يقمته ويودر وكذا أنت منهم كل يجري وحكم لها ويري النبي صلى الله عليه وسلم يعني واحد سوحي جرتبها كمدة وكذا وفربدين مرك حديث فربدان أياه yaa jirta rag badan oo waxa jira nabiga sallallahu alayhi wasallam adduunyada ugu jiro jannada ugu bishaareeyay waa badan yihiin marka waxa kamid ah xasan iyo xuseen baa kamid xasan iyo xuseen radiyallahu anhum ayaa kamid oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ugu bishaareeyay ee kuwa waxa loo yiraahdo al ashar al mubashirin bil janna horta kibaaru saxaaba kamid yihiin saxaabada ragooda ugu waaweynaa bay kamid yihiin yaani saxaabada ragga ugu fadli badanna waa kamid yihiin midda xigtana hal meel buu nabigu sallallahu alayhi wasallam hal goob ayaa bishaaradoodu ku wada dhacday وأن العشرة الذين كواس سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أمي عابي وبشرهم بالجنة نشهد لهم وحنوغ مركات كعينا بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يعني وحوى يسيده ومركات كعي وقوله الحق هذا الكيس أيانا حقا وهم يولا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيدة بن الجراح وهو يسونا أمين هذه الأمة أمدا أمين كيديوي رضي الله عنهم أجمعين يعني زبير له نبي صلى الله عليه وسلم وكأرنا إن لكل أمة إن لكل نبي حواري وحواري الزبير نبي كسته أنصار بوليه ضد حجاء وحجاء أو سجارة جرجار كيس سجوتها بوليه أنا أنا حواري جاي جوا الزبير بنبي صلى الله عليه وسلم عليه واحد عضي قرت النبي صلى الله عليه وسلم صحابة يقول لها الله يوري يعني حرب على أحزاب مية هيك بس أحبه مدبه يعني يا يا معناها وحوي أرن كان سوق قبته النبي صلى الله عليه وسلم markaas Zubayr wuxuu yiri aniga wala amsi dadkii intiisa kale yaa soo qabtay baadanay aniga baadanay dadkii intiisa kale waa amsi mar saddexaad baadan ku celin Zubayr baadanaa markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam illa likulli nabiyyin hawari wa hawari Zubayr ibn Nabiy sallallahu alayhi wasallam ومن أحسن القول ومن أحسن ننكي هجاتية القول هذا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أصحاب سنحض الله هذا iyo wa azwaajihi haweenkooda oo haweenkiisa nabiga aaahiraati ee daahirka ah min kulli danasin xumaan oo dhan daahirka ah wa duriyaatihi nabiga caruurtiisii almuqadasiina ee laga ilaaliyey min kulli rijisin xumaan iyo dembi oo dhan laga ilaaliyey ninkii macnaha waxa weeyaan hadalka lagu hadlo iyo wax ka sheegooda ninkii hagaajiyaay faqad bari-a uu ka beri noqday min annifaaqi munaafaqnimo ayuu ka beri noqday kulli hada alaqwaal shiicada unbaa lagu radinayay إلا وفرقة الضالة بي كمتها بل وحي كمتها هي من أخطر الفرق الضالة المعاصرة بي كمتها فرقة انتو ذيك لواحد مدى وحير أميلة أم بيكو سهرارين يعني على مستوى كفرقة أم بيكو سهرارين لكن على مستوى صراع الدولة هي الصراع مذهبي أهل السنة والجماعة فرقة كلها جرتو فرق لي هورا كمتها ما أي جرتو إلا فرقة شيعة مويان نمن دولة لي ومامو لي ودقالة لي oo macnaha waxa weeyaan tartan dawli ah ku jira oo haddana firqa ah oon iyaga ahayn ma ay jirto firqda intoodii kale waa iska dhammaadeen way muuqaalkaasoo kale ma laha laakiin waa jiraan muctaqadaadkoodii baa jira ayagii laftoodii baa caalamka meelaha ka mid a caalam islam meelaha ka mid a ayay ka jiraan saas wey khawaarijtoo kale marka khawaarijtoo kale hadda ibaadiyadoo kale nimankan cumaan la yidhahdo kaleeto waa khawaarij cumaan dowladda la yidhahdo suldaan qaabuus macnaha waxa wey suldaanka u ah waa khawaarij wey madhabka ibaadiyada la yidhaahdo ee khawaarijta ka mid ah ayaa muctaqadkoodu yahay meelo kaleeto caalamka ka mid ah khawaarijtu waa ka jiraan ka firqa sida matalan waxa weeye yeman oo kale waa lagu sheegaa مغرب العربي أو كالوالو شيغا إلى آخره أضف إلى ذلك معتقدات كودي أو سب كل ب... يعني مرة كليتو إيو شكل كلا كصباح مرة كلا كصباح سيدا تكفير كو كليتو تكفير والهجرة هي التكفير كو كليتو يعني هو صورة من صور الخوارج جوي صورة من صور الخوارج جوي مركا نصوص الأردن وحا لغو ردينيا نمنكا شيعة أبا لغو ردينيا ومن أحسن القول هذا النكي هجاجيا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابتي سنحضوضا وأزواجي يهوانكي سنبي نحضوضا الطاهرات ظاهرك من كل دنس حمان وطن ظاهرك وجهنا إلهي بطهير سبحانه وتعالى يعني وقال سبحانه وتعالى عرنا ويطهركم تطهيرا منه مركو كان لي هوانك النبي صلى الله عليه وسلم سورة الأحزاب إلهي سبحانه وتعالى وحدونا يا inuu idinka ahiro rijziga inuu idinka ahiro liyudhiba cankum arijza ahla albeyti wayuahirukum tahiira saas wey marka ilahi baa dahiray subxaana watacaala oo xumaan o dhan ka dahiray waduriyaati iyo nebiga caruurtiisa almuqadasiina ee la ilaaliyey iyagana ee laga dahiray min kulli rijsin xumaan oo dhan laga dahiray faqad bari'a ninkaasi waa ka beri noqday min annifaaq ma aha marka la leeyahay wuu leeyahay sheekhu waduriyati lmuqadasiina min kulli rijsin maaha inuu macsuumiin ay yihiin masaladaas waa masalada shiicadu istidlaaladkooda ka mid maxaa ku tusaya inay a'imadiinu ay yihiin macsuumin yihiin yani liyudhiba cankum arijza buu ilahi ba liyudhiba cankum arijza yuu la hadlayaa waxay yidhahdeen waxaa lala hadlayaa cali bni abi aalib iyo qoyskiisii bas cali faatima xasan iyo xusein baa laga hadlaya a'imadanaduna annaga ee macsuumiinta ee labiyo tobankaana kuwaasay salka ku hayaan oy ka farcabeen saasay odhanayaan horta marka koowaad aayadda waxay ka soo hadlaysay haweenkii nebiga sal alla lay slam bay ka soo hadlaysay ujeeda ahlu beytkuna iyaguna waa ku jira haddii la yidhahdo a'imadoodu waa macsuumiinla caaisha radi allahu canha iyo sawda iyo xamna iyo kulligood macsuumiin bay noqonayaan bal aayaadka siday ka hadlayaan ayaga macnaa waxa weeyaan aayaadku aada watad fiiha qaraadaadku inay rajaxayaan macnaa waxa wey walow axaadiis far badan nabiga waa ka suganta salawatullahi waslamu calayh marka laa min qariib walaa min baciid kuma sugaysa inay macsuumin yihiin laakiin ilahi subxaana wa tacaala xumaan ayuu ka ilaaliyey xumaanta alla ka ilaaliyey subxaana wa tacaala inaysan ka feelin lama ah marka xigta haddii la yidhahdo xataa waxa weeye cali bni abi aalib iyo qoyskiisaa loola jeedaa oo faatima radi allahu canha iyo xasan iyo xusein ah maxaa ku tusaya in loola jeedo inta inta ay ka dhalatay oo dhan inta ka dhalatay oo dhan inay macsuumin yihiin maxaa ku tusaya wax ku tusaya haba yaraatee ma jiro marka waa khuraafaad oo keliyata uu u laqinay ninkii la odhan jiray cabdullaahi ibnu saba yahuudigii u laqinay macna faqad beri'a wuxuu ka beri noqday min annifaaqi munaafiqnimo ayuu ka beri noqday see uu munaafiqnimo ka beri noqonaya maxaa yeelay madhabka shiicada ee arrimaha lasoo sheegay qaba arrimaha lasoo sheegay diidan cagsigoodna aaminsan madhabka isagaabaa wuxuu ku salaysan yahay calaa madhabi nifaaq munaafiqnimuu ku salaysan yahay asalkiisana waxaa soo asaasay oo bidaayadiisa la ninkii cabdullahi ibnu saba yahuudiga ahaa islaamkana munaafiqnimo iyo zandaq ahaan usoo galay si uu islaamka u dumiyo ninkaasaa bilaabay ninkii marka ka beri noqda ninka iyo wuxuu la yimidi munaafiqnimuu ka beri noqonaya munaafiqnimo ayuu ka beri noqonaya madaahib nifaaqiyana ilaahay subxaana wa tacala waa ka nabadgelinaya mar waa culamaau salafi salafka culimadiisii oo min asaabiqiina kuwii horreeyey iyo waman bacdahum kuwii ka dambeeyey min ataabiciyiina ka mid a oo ahli alkhayri waalahari yacni khayrka iyo xadiidka dadkiisa asarku waa xadiidka wa ahli lfiqhi wanadari iyo fiqhiga iyo siirada dadkooda ah laa yadkuruuna ma ay sheegayaan saxaabada rasuulka iyo xaasaskiisa iyo caruurtiisa ilaa biljabiili wanaag may wax kale kuma sheegayaan waman dakarahum ninkii ku sheega bisuu'in xumaan ku sheega fa huwa calaa hayri sabiili jidkii hayrkii ayuu dushiisa ahaaday jidkii jid aan ahayn saxda ahaa jid aan ahayn buu hayaabule mar macnaha waxau tilmaamay masalada inay culimmada salafan wa khalafan fuqahada iyo muxadisiinta iyo culimmada usuulka kulligood iyo luqawiyiinta kulligood inay isku waafaqsan yihiin ammaanta saxaabadii rasuulka ridwaan ullahi calayhim ma ujeeda ninkii la odhan jiray raazi ayaa wuxuu yidhi abu zurcat araazi ayaa wuxuu yidhi shiicadu kitaabka ilaahay bay dooneen buu idhi in ay say doonaan ay ka yeelaan oo kitaabka ilaahay ay dumiyaan ay taxriifiyaan way u suurtageli weyday sunnadii nebiga sal alla alay waslam ayay damceen inay intay dhex galaan ay waxay doonaan ku daraan waxay doonaanna ka gooyaan waa u suurtageli weyday labadaba markay ka quusteen bay markaa waxay doonabceen inay ka soo galaan dariiqii saxaabada ridwaanullahi caleyh oo yidhaahdaan beenaalayaal bay ahaayeen way ridoobeen oo islaanimaday ka noqdeen way khayaameen oo khayaane la yimaadeen wabitaali mar hadday khaa'iniin noqdeen oo ay ridoobeen oo gaalo noqdeen yaa hadda wax ka qaadanaya diinba diinay soo guuriyeen wax ka qaadanaya kitaabkii meeshaasu ku dhacayaa sunnada nebigu ka soo goriya meeshaasi ku baaba'aysa cidi wax ka qaadan mayso ilaa khaa'iniin weyaan siday ku tilmaamayaan mar haddii kitaabkii la waayo oo sunnadii la waayo maxaa soo hadhay marka inay iyagu markaa dadkii diin u dejiyaan oo yidhahdaan tan qaata sidana la yidhi ayma macsuumiina sidaa yidhi saas hadafka ay wataan middaa weeyaan buu ilaahina subxaana wa tacaala waa khudlaaniyo waa hoojiyey wa culamaau salafi selafka culimadis culimadooda min asaabiqiina kuwii hore ka mid ah ee waman bacdahum kuwii ka dambeeyey min ataabiciina taabiciinta ahli lkhayri khayrka dadkiisii ahaa iyo walahari xadiidka yani culamaa lxadiid wa ahlu lfiqhi fiqiga alkiisa iyo wal iyo walnadari fiirada yani nadar waxaa la yidhahda macnaha waxa istidlaalka la yidhahda culimmada fiqiga iyo istidlaalka iyo istinbaadka ehelka u ah kulligood laa yadkuruuna ma oo kuwii horiyo kuwii dambaba ah laa yadkuruuna ma ay sheegaan saxaabada ila biljamiili wax wanaagsan mooyaane waman dakarahum ninkii sheega bisuu'in fa huwa kaasi calaa hayri sabiili jidkii hayrkii buu ku sugan yahay yacni jidkii jid aan ahayn buu hayaa waa lumay wey macnaha waa lumay yacni camir shacbi baa waxaa laga sheegaa wuxuu yidhi yuhuuddaa la weydiiyey buui waxaa la yidhi dadka tawreed kitaabka leelada aaminsan ee yuhuudda ayaa ugu fadli badan markaasa waxay dhaha asxaabu muusa nabiyullaahi muusa asxaabtiisi waa ugu fadli badan waxaa la weydiiyey haddana nasaaradaa la weydiiyey oo la yidhi injiil kitaabka leelada dadka aaminsan yaa ugu fadli badan markaasa le waxay dhaha asxaabu ciisa ciise asxaabtiisa ugu fadli badan nimankii xawaariyiinta la odhan jiray markaasaa shiico loo yimida waxaa la yidhi asxaabu muxamedin ama yani yani ummatu muxamedin yaa ugu fadli badan yaa ugu a yaa ugu xun baa la yidhi yaa ugu xun markaasaa waxay yidhahdeen maxamed asxaabtiisa ugu xun maxamed asxaabtiisa ayaa ugu xun ba yidhahdeen bal u fiirso kuwa kaas waxay fadilayaan nebi kasta dadkii la joogay ee rumeeyey ee u garab istaagay baa ugu fadli badan ayaguna waxay yidhahdeen kuwii garab istaagay baa ugu beenaalaysan oo ugu khaa'insan oo ugu macnaa diil xun ilaa akhirihi maari marka wuxuu leeyahay macnaha yuhuudda iyo nasaarada ayaa xadda aada moodaa macnaha waxa weeyaan inay dhaantabaan wa ficlan sidaa uu sheegay weye khaasatan kuwooda hullaada ah waa farabadan yihin qaar macnaha waxa wey inay murtadiin yihiin oo gaaloobeen ishkaal kuma jiro sida nusayriyada oo kaleeto sida agakhaaniyada oo kaleeto ma ujeedaan sida macnaha waxa weeyaan nazariyada oo kaleeto ilaa akhirihi qolyahaasi inay ridoobeen oo islaam aysan ku jirin khilaaf kuma jiro laa khilaafa bayna ahli lcilmi nusayriyadu macnaha waxa waa suuriyiinta waay kuwa suuriya xaafid alasad iyo qolyihiisa nusayriya waay calawiyiinna waa la yidhahdaa iyo ismaaciiliyada iyadana khilaafku wuxuu ka taagan yahay zaydiyada horta nimanka la yidhahdo waa nimanka ugu dhow firaqda shiicada firqa ahaan qolyaha ugu soo dhowey zaydiyadu waxay ka jiraan yeman iyo meelaha ka lamida macnaha yeman bay aada uga jiraan kuwa raafidada ah ee macnaha imaamiyada la yidhaahdo ee hadda eraan ay matasho qolyaha iyaga ah yacni takfiirintooda in badan oo culimmada salafka ka mida way ka soo aroortay in la takfiiriyo bacdu ahlicilmina waxaad moodaa inay ka tawaqufanayo leeyihiin kuwa culimmada ah ee dadka hogaamiya ee waxaan ku hogaamiya takfiirintooda ishkaal kuma jiro laakiin dadka cawaamta ah ee iska raacsan kuwa iyagaa ilaa xujada lagu ogayaan la gaalaysiin saase macnaa waxa way bacdu ahlicilmi ay odhanayaan qaarna wayba takfiirinayaan duuduubahan bay u takfiirinayaan wallahu aclam wasala allahu wasalam cala nabiyina maxamed ala ali sabi waslem